جنات جئناك أندلس والله يرعاك أندلس جئناك جئناك أندلس والله يرعاك أندلس يا نصر أجدادي أندلس عودي بأمجادي أندلس يا نصر أجدادي أندلس عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي
bismi illaahi raxmaan raxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu kusoo dhowaada dhegaystayaal warka subaxa ee idaacadda islaamiga landalus qodobada aad ku maqli doontaan ee warkayna subax waxaa ka mid ah dagaal culus oo u dhexeeya ciidamada mujaahidiinta iyo kuwa cadowga allah ayaa ka dhacay deegaan ka tirsan wilaayada shabeellada hoose weerar khasaare lagu gaarsiiyey dowladda saldhigyada kenya ayaa ka dhacay qaybo ka mida gobolka gaarisa ee dhulka muslimiinta ay xoogga ku haysato saldhigyada kenya dowladda xabashada ethoobiya ayaa markii ugu horreysay ka hadashay ujeedka ay u samaysatay ciidanka xagga badda xilli dalkeedu uusan lahayn wax bad ah wilaayada islaamiga ee hiiraan ayaa ku guulaysatay xallinta muran salka ku hayay dhulbeereed kaas oo u dhexeeyey beelo walaalo ah oo wada dega wilaayadaas maamulka sahyuuniyadda yahuudda ayaa u wadigay madaxda dowladaha carabta inay ka hadlaan duqeynta magaalada khaza xilli sahyuuniyadda yahuudda ay sii kordhisay xasuuqa ay ka geysanayso magaaladaas bulshada degmada jilib ee wilaayada jubbooyinka ayaa kaalin weyn ka qaadanaya xiritaanka kanaalada iyo faraha ay suuragal tahay in biyaha webiga ay ka fatahaan culimada rabbaaniyiinta ayaa ka hadlay warkii uu ku dhawaaqay murtad gurguurti ee ah in kooxda ridada ay dowlad sharci ah u aqoonsan tahay maamulka yuhuudda ee xoogga lagu dejiyey dhulka muslimiinta falastiin ugu yaraan toban ruux ayaa ku dhimatay fatahaadda webiga shabeelle ee magaalada beledweyne ee wilaayada hiiraan iyadoona dhanka kale baraka xoogan uu ka socdo magaaladaas عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي waa subax khamiis ah taariikhduna ay tahay labada bisha jamaadul awal sannada kun afar boqol shan iyo afartanka hijiri intaas waxay ahaayeen qodobadii ugu doorka roonaa warkayna subax iminkana isagii oo fidsan dagaal culus oo u dhexeeya ciidamada mujaahidiinta iyo kuwa cadowga allah ayaa ka dhacay deegaan ka tirsan wilaayada shabeellada hoose warkaas iyo war kale oo ku aadan weerar khasaare lagu gaarsiiyey dowladda saliibiyadda kenya oo ka dhacay qaybo ka mid ah gobolka gaarisa ee dhulka muslimiinta ay xoogga ku haysato saliibiyadda kenya waxaa inoo faahfaahinayaa xaaris cabdulqaadir ciidamada mujaahidiinta ee jabhadda wilaayada shabeellada hoose waxay habeenkii xalay dagaal culus ku qaadeen xerada ciidanka kufaarta afrikaanta ee deegaanka laanta buuro oo ka mid ah deegaanada cadowga allah uu duulaanka kaga sugan yahay wilaayadaasi waxay mujaahidiintu dhowr jiho ka weerareen xerada iyadoona dhawaqa rasaasta dagaalka siyaada looga maqlayay deegaano ka fog halka uu dagaalku ka dhacay dhanka gobolka gaarisa ee ku hoos jira gumaysiga saliibiyadda kenya waxay mujaahidiintu deegaan ka tirsan gobolkaas ka fuliyeen weerar qorsheysan oo khasaare lagu gaarsiiya cadowga allah weerarka dhabagalka ayaa loo dhigay malishaad murtadiinaha dowladda saliibadda kenya ka samaysay gobolka gaarisa waxaana uu ka dhacay inta udhexeysa deegaanada dhadhaab iyo xagardheer waxayna ciidamada mujaahidiintu kaminkaas ku gubeen gaari sagsiid ah oo ay wateen malishaadka murtadiinta ee weerar kale la beegsaday howlgalan ka kala dhacay deegaanka laanta buura ee wilaayada shabeellada hoose ee koonfurta dalka soomaaliya iyo gobolka gaarisa ee xoogga ay ku haysato dowladda saliibiyadda kenya ee imaanaya xilli saacadii lasoo dhaafay mujaahidiintu ay qarax la beegsadeen hoyga uu degmada cabdicasiis ee magaalada muqdisho ka degan yahay madaxa kooxda ridada soomaaliya murtad gurgurte iyadoona qaraxa uu sababay burbur xooggan oo soo gaaray guriga murtadkaasi mahadsanid xaaris dowladda xabashada ethoobiya ayaa markii ugu horreysay ka hadashay ujeedka ay u samaysatay ciidanka xagga badda xilli dalkeedu uusan lahayn wax bad ah ilyaas cabdulaahi ayaa ka waramaya ra-iisul wasaaraha itoobiya abiy axmed ayaa markii ugu horreysay sharaxaad ka bixiyey sababta ay dowladdiisa u samaysatay ciidan xagga badda ah xilli dalkiisana uusan lahayn wax xeeb ah taasoo uu ku micneeyey in itoobiya ay ka go'an tahay inay qorsheenayaan inay helaan dekadda ay u madax bannaan yihiin oo ganacsigooda ku xidhaya caalamka intiisa kale abiy axmed ayaa sheegay in sababta keentay inay raadiyaan dekeddii inay dhisaan ciidan xagga badda ah ku sababeeyey inay dowladdiisu daraasiisay in dowladaha waaweyn ee isugu yimid jabuuti ay halis weyn ku hayaan shacabka reer itoobiya islamarkaana haddii dowladahaas ay xiisad ka dhex bilaabato ay iyagu noqon doonaan dadka ugu horraysa ee ay saameyn doonto colaaddaas waxa uuna yidhi abiy mar uu hadlayey dowladaha waaweyn dhammaantood xeryo militari ayay ku leeyihiin jabuuti haddii ay quwadahan waaweyn ay colaad abuuraan itoobiya ayaa ah tan cabsida ugu badan dareemi doonto kenya tanzaniya iyo koonfur afrika ma dareemi doonaan walaaca aan annagu dareemi doonno waxaana dhici karta in hakad uu ku yimaado qulqulka shidaalka isbuuc gudihiisa isagoo hadalkiisa sii wata ayuu ku jeesjeesay dowladaha eritereya soomaaliya iyo jabuuti oo uu dhowaan si dadban u dareensiiyey inuu dekad uga baahan yahay wuxuuna sheegay inaysanba ahayn inay su'aashaas isweydiiyaan markii ay etoobiya diyaarinaysay ciidankeeda badda waxa uu yidhi halkee bay ku maqnaayeen markii aan dhisanaynay ciidan kuwa badda ah way iska caddahay soo ma ahan inuusan jirin ajando kale oo lagu fasira arrinkaas waxaan ula jeednay inaan doonayna bad ajanduhu wuu cad yahay maxaan uga xishoonaynaa inaan dhahno bad ayaan doonaynaa oo aan caddaynno hadafkeenna isagoo hadalkiisa sii wata ayuu soo hadalqaaday damaciisa ku aadan dekadaha soomaaliya isagoona yidhi ciidankeennu waxa ay ku dhammaanayaan oo ay ku dhimanayaan soomaaliya iyagoo ka qayb qaadanaya dagaalka lagula jira ururka al-shabaab oo dagaal kula jira dowladda soomaaliya sidaa darteed markii etoobiya ay leedahay caqabad ayaanna haysataa dowladaha deriska ee walaalaha ah waa in iyagu ay isweydiiyaan dhibaatada aan ka cabanayno hadalkan uu abey axmed ka horjeediye baarlamaanka dalkiisa ayaa noqonaya midkii afraad oo uu laba bil gudahood ku cabbiray rabitaankiisa ku aadan inuu dekad ka helo geeska afrika wuxuuna muddooyinkii lasoo dhaafay dib u soo cusboonaysiiye damaca madaxdii hore ee etoobiya ee ahayd inay qabsadaan dekadaha soomaaliya boqorradii soo maray xabashida ilaa lagu keena midka uu maanta majaraha u haya abey axmed nasaarada etoobiya ayaa bannaanka la taagnaayeen siyaasaddooda soo jireenka ah ee ku aadan qabsashada soomaaliya gurashada kheyraadka waddanka iyo gabodfallada ka dhanka ah dadka soomaaliyeed sannaddii kun siddeed boqol kow iyo sagaashankii warqad uu dowladaha reer galbeedka ee siliibiyiinta uu u diray minilikii labaad ee xukumay etoobiya ayuu ku yidhi xukuumaddeennu waxa ay ku taallay bad waxaannu weynay awood aan ku difaacanno sidoo kalena wax gurmad ah kamaanan helin awoodaha kirishtanka ah taasna waxay keentay in xuduudaheennii dhanka xeebaha ay gacanta u galaan muslimiinta hadda xilligan kuma tali jirna in cudud aan ku soo ceshanno xuduudaheenna badda laakiin waxaan kalsooni buuxa ku qabaa in awoodda kirishtanka ay soo celin doonto xeebaheenna waa cadaawaddan taariikhiga ah iyo kuwa la midka ah waxa uu salka ku haya hadalka ka soo yeeray abey axmed xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa siddeed iyo tobankii bishii lasoo dhaafay ee oktoobar si kulul uga hadashay hadalka ka soo yeeray abey iyadoo dadka soomaaliyeed iyo horfiiqooda ugu baaqday in loo istaago sidii nasaarada etoobiya looga difaaci lahaa dhulka muslimiinta ee ay u soo hanqaltaagaysa doonaysana inay ku darsato dhulkii ay horay u haysatay wilaayadda islaamiga ee hiiraan ayaa ku guulaysatay xallinta muran salka ku hayay dhulbeereed kaasoo u dhexeeyey beelo walaalo ah oo wada dega wilaayadaas casaam carafaad ayaa sii faahfaahinaya kulankan lagu xaliyey muran salka ku haya dhulbeereed una dhexeeyey jifooyinka suugow rooble iyo saddex habar gaaljecel oo ka wada tirsan beelweynta gaaljecel ayaa kusoo gabagaboobay degmada booqa qable murankan dhulbeereedka muddada soo jiitamayay islamarkaana sababay gacanka hadal ayaa ugu dambeyntii wilaayada hiiraan ku guulaysatay inay heshiisiiso labada jifo waxaana gabagabada kulanka laga soo saaray bayaan ka kooban toban qodob kow wilaayadu waxay aqoonsan tahay jiritaanka soo hudin beereedkii ay horay u sameeyeen dhaqankii beesha gaaljecel oo uu horkacayay ugaaskii beesha ugaas maxamed ugaas cilmi ugaas jirow labo iyadoo la ilaalinayo walaalnimada iyo wadajirka wilaayadu waxay qaadatay in beeraha dhaahda ee loo yaqaano baarka loo qeybiyo dhinacyada wada dhashay ee deriska ah iyada oo la tixraacayo talooyinkoodii naxariista ay ka muuqatay odayaasha dhaqanka ee labada jifo oo goobta ka hadlay ayaa sheegay in dhulbeereedkii muddada ay isku haysteen ay xalisay wilaayada hiiraan kuna qanacsan yihiin siday wilaayada labada jifo oo u kala qaybisay dhulbeereedkaas anigoo cibraahim idriis isaaq oona ku hadlayo magaca saddex habargaal jecel beertii muddo aan isku haysanay oon isku heshiin waynay walaayada islaamka ayaan dhex gashay laba maalmood ay nagu soo heshiisiisa waan ku qanacsannahay waan qoor dhiibanay ra'yi aashaan ku qaadanay tobankaas qodob anigoo ku hadlaya magaca saddex habar gaaljecel raalli aashaan ku qaadanay anigoo ah nabadoon abuubakar cali qaasim kuna hadlaaya afka jufada sugow roobla mid jooga iyo mid maqanba waxaan halkan ku caddaynayaa tobankaas qodobba kulligood waan ku qanacnay si aan ku faraxsannahana u qaadannay waxaana u sheegaynaa cidda nala joogta iyo kuwa naga maqanba warkaas sidaasaan u qaadannay ugaas xuseen ugaas cabdulaahi ugaaska beesha gaaljecel oo goobta ka hadlay ayaa labada jifo kula dardaarmay inay dhaqan geliyaan heshiiska ay wada gaareen qadiida iyada maaragtay labadii beelood soo qool dhiibteen wilaayadina sidaa xalka u aragtay annagana haddaan nahay ugaaskii beesha annaga waa ku waafaqsanahay waana ku faraxsanahay marka qadiida iyada insha allahu tacaala labada beelood siday u qaateen ee kartida leh ee jiddida leh iyana waa ku ammaanaya go-aanka maanta la qaatay ee aad ku qanacdeen ee maaragtay hadda sida afka aad si fiican u qaadateen in fulintiisana saas ay noqoto waaliga wilaayada islaamiga hiiraan sheekh guuleed abunabhaan oo kulankaa soo gebagabeeyey ayaa jifooyinka saddex habar gaaljecel iyo sugow rooble kula dardaarmay inay dhaqan geliyaan bayaanka ka soo baxay milkiyad laba dhinaca la isku sheeganayay dadku waa ahal walaalayaalow dhexdiinna ka heshiiya inta aan muddo dheer ku jirin intaasay ahayd dadaalkii soo baxay wuxuu noqday qodobadii ama bayaankii laydinku dul akhriyey waxaa marka aan akhrinay dhulkii la isku hayay baa la qaybiyey waxaa la rabaa marka guntiga dheesha in la isaga dhigo oo waxa aan ku heshiinay oo aad wada ictiraafteen inaan laga maarmin qof kasta oo naga mid ahi inuu tixgeliyo sidaan ku fulin lahayna aad u guntataan raggaa meesha fadhiya waa hogaanka ummadda wax laalaada haba yaraata inaysan imaan hadday wax dhinac kaa mareen walaalkaabay raaceen wixii yaraa meesha ku yaalay oo qadar ahaanba u yaraa baan idiin qaybinnay waxaan rabnaa waxaas ayagahi in la fuliyo wilaayada islaamiga hiiraan ayaa ahmiyad gaara siisaa xalinta khilaafaadka soo kala dhexgala beelaha walaalaha ee wadadega dhulka wilaayada mahadsanid casaam maamulka sayuuniyadda yahuudda ayaa uga digay madaxda dowladaha carabta inay ka hadlaan duqeynta magaalada khaza xilli sayuuniyadda yahuudda ay sii kordhisay xasuuq ay ka geysanaysa magaaladaas nuur cali warsame ayaa warbixinta warkaas inoo eegayaa ra-iisul wasaaraha yuhuudda benjamin netanyahu oo hadlayay ayaa ugu baaqay hogaamiyaasha carabta inay afka ka qabsadaan waxa ka socda magaalada khaza si ay masaalixdooda u ilaashadaan waxuuna uga digay inay ku dheeraadaan dhaleecaynta xasuuqa ay ciidamadiisu ka geysanayaan magaaladaasi netanyahu oo u muuqday inuu ihaanaysanayo hogaamiyaasha dabadhelifyada ah ee maamulada caalamka islaamka ayuu warkiisu u dhignaa inuu leeyahay inaad nagu fiirsataan xasuuqa falastiin ayay masaalixdiinna ku jirtaa maadaama aad dabadhilfyo u tihiin maraykanka iyo yurub oo dagaal nagula jiro hadalka netanyahu oo luuqadda carabiga lagu tarjumay ayaa baraha bulshada lagu faafiyey waxaana si aad uga falceliyey kubnaan kun oo ruux dhinaca kale saxafi yuhuudi ah ayaa shirarka dowladaha carabta ee ku saabsan dagaalka khaza ku sifeeyey mid xoojinaya waxa uu ugu yeeray howlgalka ka dhanka ah xamaas ediye cohen oo ah saxafi yuhuudi ah ayaa bartiisa twitterka sidan ku qoray carabey shirarkiinnu nama cabsi geliyaan waayo annaga ayaa ah kuwa idin qora war murtiidyada aad ka soo saartaan shirweynayaashiina liita waryahan yuhuudiga ah ayaa qoraal kale oo kooban islamarkaana daba socday shirkii riyaad ku soo gebagabeeyey noolaada israa'iilna ha noolaato bulshada degmada jilib ee wilaayada jubbooyinka ayaa kaaliweyn ka qaadanaya xiritaanka kanaalada iyo faraha ay suuragal tahay in biyaha webiga ay ka fatahaan cismaan axmed uubow ayaa ka waramaya
boqolaal qaybaha kala duwan ee bulshada ku nool magaalada jilib ayaa si weyn ugu qayb qaadanaya xiritaanka kanaalada biyaha ee webiga kuwaasoo muddooyinkan waday biyo tankooda dhaafay saameyna ku yeeshay dadka ku nool hareeraha webiga dadka reer jilib oo aanu kala harin dadaalka looga hortagayo biyaha ayaa ku sugan hareeraha webiga waxaana indhahagu qabanayaan qaar wata jawaano qaar garweyno dhulka ku qodaya iyo qaar jawaanadaasi ku guraya ciidda iyo rag xoog leh oo loorarka ku xiraya meelaha ay biyuhu soo jabsanayaan loomana kala harin dadaalada looga hortagayo fatahaadda webiga qaar ka mida dadkii shaqadaasi ku howlanaa ayaana la hadlay warbaahinta islaamigaha ee landalus
baldoosarkiigiiroyn alxamdulilah hadda hooshaan meel faylin maroyto loorahan kushubaan kadib carila kushuba meel iyo sihiri doon haddii ilaahay raalla ka nagado insha allah may rajaynaa in biyaan iska hiri doono oo magaalada haddii ilaahay raalla ka nagado si nabad ah deganaan doono insha allah alxamdulilah ilaa wal hadda tacadda khasaare ka dhiidi ma jirto alxamdulilah shaqaa ku socda gadaashay fartaa la hiraay dhalinyar iyo kulli waa ku jira waa la haya shaqada maala ganacsi dad kulli waa la hayaa biyo hadda waa roonyiin socodkood si haddaa uma socdaan gurmud waan haysinaa shaqadana waa haynaa marka horena biyaha meel ay ka bixi jireen ee buundada maxaa la jira goomala ayaa biyihii meeshay ka bixi jireen ay ku soo noqdeen taasna waxaa keentay dadkiioo isku tashtay dhallinyaradii odayaashii magaaladii ganacsatadii waa layskugu taga wax la kala hara ma laha ilaa iyo saakayna waan ka shaqan haynaa waa wadnaa shaqada hadda waxaan wadnaa juhdi baan bixinaynaa hadda shaqan wadnaa fartiyaa la xirhayaa marka laga soo tago in ay shaqadu wadaan dadka dhallinyarada ah haddana waxaa jira dad daah oo iyagana kaalintooda ka qaadanaya dadaalada lagu maaraynayo fatahaadaha webiga nabadoon kamsa oo ah nin da ah kana mid ah dadkii ku sugnaa halkii ay shaqada ka socotay ayaa la hadlay idaacadda islaamiga landalus xilli sidoo kale dhankiis uu ka waday shaqada halkaasi ka socota wilaayada katarbiila sidirtii hadda hooliyaa laka jira katarbiilkiya shanqarsiye fartii hadda gabagaba waay lishaaye walka maqan malle hoogga la saari katarbiilka may ri- may hiroodabe godka hirooya godkii halkii god guddiga oona sama bihinta biyahana waana la joogaan wilaayad gacan hoog le nasiyoyte walka maqanyi malle heer jilib biyahan gurmudi guddiga fatahaadka kulli liska gaba wal maqanyi malle beeralayta kulli taam waay harbijaa ka jirne bale kala herig maanta kala herad ma leh reer degmi iyo reer gobolba cid maqan ma leh inaa godka hadda gabagabo waay godka gabagabo waay dhanka kale guddiga maareynta fatahaadaha ayaa dhankiisa wada dadaallo dadka loogu soo saarayo deegaanada ku dhowdhow webiga dad fara badan ayaana ilaa iyo hadda laga soo saaray deegaanadaasi waxaana dadka lagu soo daadguraynayaa dooman kuwaasoo u gurmanaya dadka ku dhowdhow hareeraha webiga iyo meelaha godadka ah culimada rabbaaniyiinta ayaa ka hadlay warkii uu ku dhawaaqay murtad gurguurta ee ah in kooxda riddada ay dowlad sharci ah u aqoonsan tahay maamulka yuhuudda ee xoogga lagu dejiyey dhulka muslimiinta falastiin xasan cabdiraxmaan ayaa sii faahfaahinaya hadalkii dhowaan uu shaaciyey murtad xasan gurguurte ee ahaa in kooxdiisa ay ka soo horjeeda in la laayo dadka yuhuudda sidoo kalena la argagaxgeliya maamulka yuhuudda ayaa arrinkaasi waxaa si kulul kaga hadlay culummada diinta islaamka ee ku nool wilaayaadka islaamiga sheekh xasan takar oo ka mid a culummada wilaayaadka islaamiga ayaa kelimad dhinacyo balantaabanaysa jeediyey isagoona ugu horreyn kelimadiisa shiiqa kaga hadlay yuhuudda iyo cidda ay tahay ilaahay waa noo caddeeyey kuwa iyaga ilaahay lacanaday oo da- daalimiinta ah oo mujrimiinta ah oo kufaarta ah kuwaas wee ilaahay dhinac kale noogu tilmaamayo in ay yihiin abnaa'u lqiradati waalkhanaasiir oo kuwo badanoo ka mida ay yihiin cid inkiri kartaana ma ay jirto maxaa yeele rabbi wuxuu yidhi قل هل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت أولئك شر مكانا وأضل عن سواء السبيل كوا إيجا أمرك وظالمين تأه ومجرمين تأه بيش عالم كهذا مقشوى يهود shiiqa ayaa dhanka kale faahfaahin ka bixiyey hadalkii kasoo yeray murtad xasan gurguurte iyo waxa xilligan kusoo beegay in yuhuudda uu taageero aanan geed loogu soo gabanin u muujiya xilligan horta wakhtigan waxaa ku u sababay cadaadiska imaaraadku saaray waan la soconnaa Eh, laakiin way qarsanayeen hoos bayna kala xiriireen Eh, arrintaan arrin soo socotay bahayd arrimahan ah soomaaliya in loo dhiibo oo yuhuuddu ay ka shaqaynaysay etoobiya in la geliyo waxay soo bila dofaarey kawaa xataa eldoret bay kasoo bila shirkii dofaarey eldoret waxay kasoo bila shirkii lagu qabanayay etoobiya cabdullaahi yuusuf baa sheegay waddankan etoobiya qabsanaysa wuu caddeeyey xuseen caydiid baa sheegay inay etoobiya qabsanayso ilaahay baa kasoo fakiyey afkooda waa waxyaalay ogaayeen ayaa ilaahay uurka ugu jira ilaahay soo bannaanka soo dhigay ugu dambeyn shiiqa ayaa baaq cod dheera u diray guud ahaan muslimiinta isagoona ugu baaqay inay iska ilaaliyaan murtadiinta iyo gaalada isugu soo habarwacatay sidii ay ula dagaalami lahaayeen diinta islaamka iyo ehelkeeda ummadda muslimiinta waxaan leenahay marka ya ummat alislaam yaa ayuha aladiina aamanuu istajiibuu lillahi walirasuul idaa dacaakum limaa yuxyiikum taasaan muslimiinta ku leenahay maanta waa la kala caddaaday waana la kala miirmaya ilaahay oo maraykan hana raacsiin ummatul islaam ha ku dagmina ninkaas iyo nimanka murtadiintana waxaad ogaataan inay ku jiraan baycada almansuuniya ku jiraan idan marka walaal waxaas oo dhan oo isku duuban oo cadow ilaahaya ilaahay wuxuu yidhi subxaanahu wa tacaala yaa ayuha aladiina aamanuu laa tattakhiduu caduwii wacaduwakum awliyaa تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق مسلمين يعدوا يعدوين وقالوا يقال الرع قال يا عوان تدوي كوا أولياء كيالنا تشالها كيالنا وذيها كيالنا كوا يقع waxa weeye wax jacayla iyo wax soo dhowaansha kuwaasi waa ku kufriyeen diintiina waa ku kufriyeen annagu haddaynu muslimiin nahay waa la kala mirmay gaalka yaynu raacin waa inaanu ilaahay xaggiisa walaha siinaa gaalkana ka beri qaadanaa wallahu subxaana watacaala wareysi uu dhowaan bixiyey murtad xasan gurguurte ayuu ku sheegay in kooxdiisa ay taageeri doonto mowqifkeeda ah in maamulka yuhuudda ay tahay dowlad sharci ah mahadsanid abuu xasaan ugu dambeyntiina ugu yaraan toban ruux ayaa ku dhintay fatahaada webiga shabeelle ee magaalada beledweyne ee wilaayada hiiraan iyadoona dhanka kale barako xoogan uu ka socdo magaaladaas cabdiqani maxamed ayaa ka waramaya wararka naga soo gaaraya gobolka hiiraan ayaa sheegaya in webiga shabeelle uu afar iyo labaatankii saacii lasoo dhaafay fatahaado daran ka geystay inta badan deegaanada hoos yimaada magaalada beledweyne ugu yaraan toban ruux ayaa la xaqiijiyey inay ku dhinteen fatahaada webiga waxayna ilwareedyo halkaasi ku sugan ay sheegeen in biyaha webiga ay ka saramareen buundada liiqliiqato ee magaalada beledweyne wararka ayaa intaasi ku daraya in dhul kumanaan hegtir ah oo ay ku beernaayeen dalagyo kala duwan ay baabi'iyeen biyaha fatahaada sida ay sheegeen dad beeraley ah oo ku hantibeelay fatahaadahaasi dhinaca duleedka degmada mahdaay ee shabeellada dhexe waxaa saacadihii lasoo dhaafay fatahaado iyo roobab daadad wataa ugu dhintay saddex caruur ah kuwaasoo ay biyuhu qaadeen webiga shabeelle ayaa fatahaado badan ka geystay deegaano ka tirsan wilaayaadka hiiraan iyo shabeellada dhexe kuwaasoo ay ku dhinteen tobaneeyo caruur iyo dad waaweyn isugu jira halka kumanaan qoys oo kalen ay ku barakaceen waxaana weli da-aya roobab mahiigaan ah oo kasii dari kara fatahaadaha webiga mahadsanid cabdiqani warkii oo aad kala socoteen idaacadda islaamiga alandalus xilligan waa naga intaas wallaahu lmustacaan wa calayhi tuklaan